barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah soddonka bisha maarso sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac farasleh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti inoogu yihiin laba fanaan oo dhallinyaro ah oo nala wadaagi doona fankooda
qastiga guushaada hadduu nin qasaarshay canaaqabyadeeda mantaba u qorshaystay inaan qurxin doono calaf waxaanu leeyahay cidna iga mogoyse
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato
codka ilyare waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaad sidoo kale dhegaystayaal idinku soo maqan qodobadii ciyaaraha ugu dambeeyey marka horese warkii caalamka
ururka taalibaan ayaa la sheegay inuu ciidanka dowladda afghanistan ka qabsaday degmada istaraatiijiga ah ee argaan jekhawa ee dhacda dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi kadib weerar culus oo ay ku qaadeen jimcihii xalay taalibaan ayaa xoojisay weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda xilli uu socdo wadahadallo u dhexeeya taalibaan iyo maraykanka kaas oo lagu tiigsanayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda siddeed iyo toban sano jirsatay ee ka taagan dalka afghanistan saraakiisha dowladda ayaa xaqiijiyey in maleeshiya hubaysan oo ka tirsan ururka taalibaan ay cagta mariyeen ciidamo joogay xarunta degmada arganji khawa ee gobolka badakhshaan kadibna ay la wareegeen deegaanka afhayeen u hadlay maamulka gobolka badakhshaan ayaa v o e da u sheegay in maleeshiyada weerarka soo qaaday ay dileen afar ka mid ah ciidanka booliska wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay in ka badan toban ka mid ah ciidanka qalabka side ee afghanistan dhinaca kale saraakiisha amniga gobolka zabuul ee koonfurta afghanistan ayaa sheegay in weerar ay aroortii hore ee saakay soo qaadeen taalibaan ay ku dileen sideed ka mid ah ciidamo boolis ah oo ilaalo ka hayay bar kontarool
dowladda burundi ayaa hawada ka saartay laba warbaahinood oo caalami ah islamarkaana ku soo rogtay shaqaalahooda xadidaad sida ay dowladdu ku dhawaaqday shalay kulan shalay ka dhacay caasimadda burundi ee bujumbura ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee isgaarsiinta burundi nestor bankumakunsi ku sheegay in hay-adaha v o a iyo b b c laga mamnuucay inay ka howlgalaan dalkaasi burundi mamnuucistaasi oo isla shalayba dhaqan gashay shaqaalaha labada idaacadood ee dalka burundi waxaa lagu wargeliyey wadaniyiin iyo ajaanibba in wax war ah aysan u diri karin labada hay-adood ee v o a iyo b b c
warka caalamka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a washington duhur wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyay wariyaheenna cabdikariim olol
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkani madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaanu kusoo qaadan doonaa haddii rabi raalli ka dhigo fanaaniinta kalaa jamaal jaamac cali jamaaloonkood iyo faadumo cabdi maxamed oo ku magac dheer faadumo fanka oo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool soo gaadhay maasha allah aad baa mahadsanti cabdikariin waan ku dhowahay barnaamijkan quruxda badan v o a waxaan runtii aada ugu mahad celinaya adigoo cabdikariina oo nagu soo booqday hoteelka ama hoygaan ka deganahay magaalada laascaanood aad baa runtii umahadsan tahay bal ka waran goortaad fanka kusoo biirtay iyo waxyaabaad sodhan karayso fanaaniinta hore waad kaga duwanaanaysaan ka hor bal taariikhdaada oo kooban dhammaan dhegeystayaasha cabdikariinow haddaan taariikhday runtii aan soo koobo ama inta ugu muhiimsan aan ka sheego anigu waxaan kolay ku dhashay kuna barbaara intaana kusoo lekaaday magaalada buuhoodle waxbarashada iyo dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare waxaan kusoo qaatay magaalada buuhoodle jaamacadeyda qaybtii digriga waxaan ku qaatay magaalada hargeysa fankayna runtii waxaan ka bilaabay magaalada markaa jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida bal ka waran dee markii hore waxaad ahayd ciyaaryahan gobolka cayn u ciyaara magaaladiisa buuhoodle xulka qaranka soomaaliyana mar baad u ciyaartay intaadan fanka gelin ka hor bal nooga waran walaahi horta aada baan runtii u faraxsanahay su-aashaas inaad weydiisid waayo qof walba runtii taariikhdiisi ama runtii waxyaabaha markaa uu soo maray waxaa jira waxyaaba runtii marka oo la xasuusiya ama runtii isagoo xasuusto koley dareen gaara ku abuurta marka koley aniga fanka ka hor wuxuu ahaa shaqadeeda waxay ahayd kubadda sportska iyo waxbarashada markaa u dhexeeyey marka sportski koley runtii waayo badan baan kasoo maray naadiyaal badan baan usoo ciyaaray xubal badanoo markaa runtii gobolada soomaalidu degto ka kala dhisan baan usoo ciyaaray marka koley walahi waxay ahayd shaqo markaa runtii ama xirfad markaa runtii aada aan ugu badnaa dhankeeda intaan fanka soo gelin karo lakiinse intaan fanka soo galay waxaan moodaa inaan runtii aan ka gaabiyo dhanka sportska lakiinse insha allah waan rajeynaya inaan dib ugu soo laabto hadii laga ka dhigo bal ka warra jamaal fanka kusoo biiristiisu laba qaybood bay noqotaa waa mid hibaah iyo mid qofka isaga iskaga dhalataa oo hibooyinka gaarka ah ee ilaahay u siiyay ka mid bal ka warra kusoo biiristaada fanka iyo sidaad ugu soo biirtay
cabdikariinow wallaahi fanka runtii horta anu ciidan ka hidaysanayaa ma jirto cid faamiligeyga markaa runtii fanka ku jirta ama heesa ah ama gabya ah ama runtii kolley hal abuura ma jirto balse runtii waa dareen ama waa hubi markaa runtii aniga si shakhsiyan ay igu dhashay islamarkaana runtii aan marka waxaan odhan karaa waa dareen runtii markaa aniga igu abuuran buu ahaa faadumo cabdi maxamed faadumo fanka kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantaa walaal aad iyo aad waa ku dhawaha barnaamijka v o a waana ku faraxsanaha inaa maanta ay ii suurta gasho inaa v o a wareysiiyo bal faadumo waxaad iga warantaa kusoo biiristi fanka iyo sidaad ugu soo biirtay iyo ka hor waayahaagii nolosha bal iga war horta marka ugu horeysay anigu waxaan ku noolaa magaalada boosaaso walaal waxaan ku dhashay anigu kenya wadanka kenya magaaladiisa bombasa kadib waxaan dugsi dhexe iyo dugsi sare iyo heer jaamacadeedba kasoo dhameeyay magaalada boosaaso faamilkayga aniga ma ahayn dhanka fanka ama hal abuur waxba ma ahayn laakiin waa hibe aniga igu dhalatay oo aan jeclaystay marka dareenkaas wuxuu noqday inaad dee aada fanaanad noqoto aada weyn bal ka hor xilligaad kusoo biirtay iyo waxyaabaha aad ka filinaysay iyo markaad soo fanka guda gashay oo kale bal nooga war kolley wax caqabada aniga fanka igalama soo gudboonaan dhankiisa alxamdulilah waxaan jeclahay heerkan taagana hadeer heerkan sii sarreeya inaan gaaro insha allah
jamaal waxyaabaha sida weyn aad u qaaddo waxaa ka mid a heese kala duwan bal noocaada heesa aad qaaddo iyo qeybaha ay ka kooban yihiin bal nooga war
horta heesaaga anigu waxay isaga badan yihiin dhanka jacaylka isaga badan yihiin kolle weli wax la caydhinayo ama qof la dirayo ama kolle weli runtii ma soo saarin laakiinse qof loo yeedhayo iyo qof loo calaacalayo mooyaane xagga kale kolley waa ka maranahay laakiinse insha allah waa waa soo wada haddii laha kadhiga insha allah dhalinyaro fara badan baa jirta oo heesihii hore dib u qaada ma qaada adigoo heesihii hore kuwaad qaaday ma jiraan haa anugu heesi hore aada baan ugu xidhanay haddii dhegeysi noqotay xataa heeso horan aada ugu xidhanahay weliba heesihii labadii fanaan allaa naxariistay boqorka codka maxamed salabaan tubeec iyo allaa naxariistay cumar dhuula cali way jiraan heese aan soo cusbooneysiiyey oo uu leeyahay allaa naxariistay boqorka codka tubeec way jiraan runtii waana soo saaray
faadumo bal ka warreysa aad qaadid noocyaday ka kooban yihiin waxyaabaha jecesha inaad mar kasta bulshada qaybaheeda kala duwanaada la wadaagto
walaal horta anugu waxaan hayaa wadadii khatar daahir marka wadadaas unbaa laga eegaya may iyada wadadeeda unbaa saarana heesaheedii ma qaadan waa jeclaa laakiin soo saar insha allah mar walba waxaan ku hamiyaa jacaylka calaacalka laakiin xagga iyo feerkii laadka iskuma fiicnin jawaal de isku mid baati bal ka warran marka laga hadlayo heesa aad qaaday heesa badan baa jira oo aad qaaday heesta calaf bal naga waran qisadeeda iyo sidaad u qaaday iyo midhaheeda bal naga waran heesta calaf waxaa iskale midhaheeda abwaan la dhaho deeq ashraf laxanka waxaa iskale cumar afkooyo halkan aad iyo aada uga salaamayo muusigan waxaa tumay ustaadka weyn yuusuf yuusuf muumin subxaanyo maxaa ka mid a inkastoo ku caashaqay cindigayga ku culay xalooliyo gacan qabo lacadceedhi maaye cadil baan cuuskanaya calaf waxaanu leeyahay cidna igama goyse casharada adduunkiyo xuruftiisa caashaqa cilmi baanu leeyahay
waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid ah had iyo jeer abwaanada heesaha u dhiiba abwaanada ama fanaaniinta u dhiiba bal ka waran caqabadaha aad kala kulantaan oo kale fanaaniinta daada yar oo kale mararka qaarkood waxay u dhiibaan heeso bulshadu ay ka falceliso ama dareen ku keenaa oo aysan raalli ka noqonin kuwaasoo kale balka waran dhibaatooyinka idinku keenaan maadaama idinku aad fankana ku cusubtihiin horta run ahaantii aniga abwaaniinta heesaha marka qaadanaya waa xushaa heesaha oo hees walba iskama qaato laakiin hees murtidii hore usoo dhowda kolley wax la siman lama helaye usoo dhowan baan xushaa anigu jamaal waxaa jira waxyaabaad caan ku tahay oo ay ka midka yihiin inaadan muusiga badana heesaha aan arkay ay aada u cod macaan yihiin oo aad ku qaado dhegaystayaashuna ay jecel yihiin bal ka hor waxyaabaad ku dooratay maxay yihiinna badan aanaad jeceshihiin dadku dhan ay wada dhegaystaan abdikariin horta waa su-aal wanaagsan fankisooan ognahay horta runtii fanku ma aha in muusig kaliya lagu heeso balse runtii bulshada waxay u baahan tahay in mararka qaar runtii ay dhegaystaan ereyo alxamaysan oo runtii markaa muusig aan lahayn ereyadaas oo runtii markaa cid walba ay dhegaysan karto waayo saynu ognahay haddaan runtii xaqiiqada ka hadalno heesaha muusiga le dad badanoo markaa waxaa jirta aan dhegaysan ama runtii aan dhegaysan karin laakiinse hees bilaa muusiga marka lasoo saaro qof walba oo runtii markaa dee qofkii doona wuu dhegaysan karaa marka kolley anu sababtan ku doortay waxay tahay inaan bulshadeeda heesa muusigana markaa runtii aan la wadaago kuwa bilaa muusigana markaa runtii aan la wadaago tusaale ahaan oo kale heesta sareedo bal ka waran adoo dhegaystayaasha maqashiinaya abwaan lagu magacaabo axmed diirane axmed cali oo jooga magaalada jigjiga laxankii muusigaba labadaba runtii waxaa saaray maxamed xuseen xabane oo marna fanaan ah marna runtii markaa musiishin ah marka haddaa aan runtii isku dayo qayb ka mid a heesta waxay odhanaysaa sareediyo waasadkii nolosho rabbaa ku sugay samaha gebiyo siraad ka baxay sidiis tahayo haddaan sikin waaya waansawiya subaxa laydhi rajada sida taay saxanka guusheysa maha dhalisaay sadaal qurux loon sacabka u tumaay sidaa tahay waanu sara kacay
aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii waxay tilmaamaysaa hibada gaarka aada leedahay waxyaabo fara badan baa jiro oo fanaaniintu ay ku kala duwan yihiin bal ka waran fanaanku markuu heesta uu bilaa muusiga u qaadayo iyo markuusan u qaadeen farqiga u dhexeeya muxuu
yahay farqiga koley udhexeeya haddaan dhankayga cabiro wuxuu yahay koley way jiraan fanaaniin badan oo sideeda jecel inay codkooda ama runtii markaa heesahooda oo bilaa muusiga ay la wadaagaan markaa koley taageerayaashooda ama markaa dadka soomaaliyeed ee ku xidhan heesahooda laakiinse taa anu waxaan odhan karaa koley kalsooni haddii ay jirto fanaanku wuu soo bandhigi karaa runtii codkiisa oon wax muusiga lahayn in markaa heesada kuga soo noqdo faaduma ku noqonana faaduma ka waran macnaha idiin samayso markaad si gaara u qaadaan iyadoo aan muusig lahayn oo aad dadka qaarkeed la wadaagtaan ama aad ku madadaalatid markaa keligaa tahay ama aad asxaabtaada la joogtid walaal waan jeclaha inaa bilaa muusig ku heeso mar walba xataa markaa aan la hadlaya asxaabtayda oo kale markii dhowr qof oo asxaabtayda kamid a ay kool igu soo wacaan oo kale inta badan waxay dhahaan noo hees faadumoy ama iyagoo iga codsan baan dhahaa waa idiin heesayaa marka waa iska jeclaha inaan heeso mar walba walaal munaasabad walba waxaa looga qeyb qaata horta wax heese ka hadlaya ama riwaayado noocay doonan ha ahaadaan marka waxaan dhihi lahaa kuwaas waxaan ka qeyb qaadanaa tusaale ahaan oo kale heese badan baad qaaday adigu bal ka waran heese aad qaaday aad dhegaystayaasha aada la wadaagi karayso heesaha heesta ah dhigaa kama waayin ruux heesta sifaha nolosha sifaha nolosha la dhahaa heeskaa waxay dhahaysaa sifaha nolosha marsiya sidaa dooni bay ka sidqan sawirkay ku tustaa ku tustaa masaldhige masaldhigtee ha masaldhige way masaldhige halku daaqo isoray isumeeye mudo badan siduu xagku yahay sina sina sina sina looma looma looma looma sixi karoye masaaqidin masluubteye samaha waalidi taliyana mansalugi abin ahaa halkay seeftu iga gaadhay waa sancada dambayso oo sababarashadee lahayd waa sancada dambayso oo axwayi sababarashadeed lahayd marka waxaad kaga hadlaysay de waa xidhiirka bulshada iyo bal nooga sheekee waxyaabaha ay ka hadlayso heestaasi kolley waxay ka hadlaysaa qof ah xiriirka la samaysay dee halkan adayga whatsappka facebooka instagram awd meelahaas marka kaasay ka hadlaysaa xiriirkaas ka hadlaysaa oo waxay leedahay waa sancada dambayso oo sababarashadeed lahayd macnaha de waa baraha bulshada iyo dee is-aqoonshahaas aan is-aqoonin oo laysku bartay aada weyn aada weyn jamaal waxaa jira heese fara badan oo dee aad leedahay aad leedahay oo la yidhahda qasti bal heestaasi cabdikariinow horta heestan waxaa laga sameeyey qiso dhacday oo runtii markaa gabadh ku dhacday qisada runtii haddaan dul meero aan runtii jecla inaan sii falanqeeyo waxay odhanaysaa kolley waa gabadh la xumeeyey markaa laba qofoo lamaanaha wada shegeysan jiray baa inanka wuxuu xumeeyey gabadhii kadib inan kalaa gabadhu u yimi markaale runtii wixii hore ninkii hore xumeeyey anaa wanaajinaya hees koley qisadeedu saasi u dhacaysaa inta dambe markaa qisadan insha allah eryadan ka fahmi doonaa qastiga guushaada hadduu nin qasaarshay canaa qabyadeeda mantaba u qorshaystay inaan qurxin doono damiirkan qalfoofay wuxuu qaladkaystay canaaqunu toosin macaan qunu toosin qallooca ka bi'in qimaha qiimaha noloshaada kuwii kuwii qalad mooday waxaad u qalmayso mantaba haqireene kolsoo tus qudhaada qudhaada mantaba haqireene kolsoo tus qudhaada way qudhaada mantaba haqireene
dhallinyarada fanka ku cusub waxay aada u isticmaalaan baraha bulshada iyo waxyaabaha ay bulshada ku dhiirigeliyaan bal ka waran casrigan hadda aynu joogno iyo waxaad isleedahay horumar wanaagsan bay ka gaari karayaan haddii fanaaniintu ay ku tallaabsadaan si ay bulshada wacyigeliyaan waxaan kuleeyahay anigu waan odhan lahaa fanaaniintu waxay kaga faa'idaysan karaan sooshiyaalka iyagoo runtii fankooda ku jira oo markaa fanaaniin ah oo bulshada u heeseeya inay islamarkaana runtii ay dhankii sooshiyaalka ka eegaan inay runtii wax ka bartaan faadon ka waran waxyaabahaad is leedahay dhallinyaradan cusub ee fanka kusoo biirtay waa laga baran karayaa oo wax badan bay qaban karayaan bulshadana kusoo kordhin karayaan walaal dhallinyarada horta isku mid ma ahan dad waxaa jira wanaagga wada iyo dad aan yacni dhanka kale ah marka dadkan wanaagga wada waxaan leeyahay dadkaas waa dad bulshada wax badan kusoo kordhin karo ama ha ahaato fariimo ay dirayaan dhan jacayl dhan wacyigelin dhan walbaba mir erayada iyo laxanka waxaa iskale abwaan cabdiqaadir dharkinley oo biljam jooga aada u salaamayo muusiga waxaa iskale maxamed xasan xuseen digaalayare oo mu hargeysa jooga aada u salaamaya isagana kama wahayro dhismahanoloshayda buuxshe dareenkaad dhufatayba kudhaa kudhaar kudhaara ku yiri qalbiga adoon dhinaca iga joogin koolkan dhoofeen fogaaday adoon dhinaca iga joogin koolkan dhoofeen fogaaday inuu dheliyo axdigu kashiya dhimirka ogsoone kalgacal dhigayga ku milan dhamaan waxyaa jidhkayga ayaa nafta dhawaco dhankaagu ii wadaaye
aad iyo aad baa mahadsantahay barnaamijkeena gabagabadiis baynu ku jiraa jamaal hees baa jirta aada dadku ay dhegeystaan mar baan wadaa nuuxsan lahayn inuu heystan leeyahay abwaan yaxye baash oo ku nool magaalada hargeysa haddaad nasabee galgacal nolosha ila qaybsan layd sidii waxaan noqon lahayn naf qudha oo laba jildho mar baan wada neefsan layn mar baan wada nuuxsan layn mar baan wada noogi layn hadduu nabarka damqado axbay odhan layd niyadu kashaadinu jinlayd dareen naxariis wato nabdiga quustiyo sawiga nadaabada weheshadaad naruura ku soori layd waxaan aada iyo aada u salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed intii magacayga iyo maqalkaygaba taqaano kulley hay jamaal inagoo barnaamijkiina soo xidhayna halka yaad ka salaamaysaa
walaa cabdikariino salaantu kala mudane koley salaanta ugu horeysa ama qofka ugu horeysa salaamaya waxay tahay hooyaday macaan barin maxamed ismaaciil iyo aabbahay jaamac cali oo runtii intii koley magacay muuqay taqaana taageerayaashan waxaan leeyahay salaama waxaana barnaamijkeennan aan kusoo qaadanaynay fanaaniinta kale ah jamaal jaamac cali oo ku magacdheer jamaalunkod iyo faadumo cabdi maxamed faadumo fanka waxaanu kusoo qaadanay heesaha iyo dhallinyarada iyo xilliga ay fanka kusoo biireen dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka xiisaha leh inuu ga soo diyaariyay laascanood dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a xubintii ciyaaraha ayaa inagu soo maqan nuur xasan nuur nuur bukhaari oo stuudiyaha nuula jooga ayaa inoo haya mahadsanid ja horyaalka talyaaniga kulan ka tirsan ayaa xalay dhacay waxaana uu dhex maray kooxaha kiyeva iyo kalari saddex iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee kalari ciyaaraha kale waxa ay dhici doonaan maanta tan ugu soo horeysana waxa ay goordhow dhex mari doontaa kooxaha barma iyo atlanta fiorentina waxay la dheli doontaa galabta torino roma iyo napoli ayaa ka mid ah ciyaaraha galabta dhici doona iyo frosinone iyo sbal caawo fiidkii bolonia waxa ay fowda dari doontaa sasuwolo ciyaarta ugu xiisaha badanna waxa ay dhex mari doontaa inter iyo lasio dhegeystayaal iga raalli ahda ciyaarahaasi axadda ayay dhici doonaan laakiin kuwa sabtida dhici doona ee siriicada talyaaniga ka tirsan waxaa ka mid ah yuventus oo la dheli doonta emboli udenes iyo genowa iyo samdoria iyo milan oo dheli doona sabtida caawa laakiin kuwii ka horreeyay ee aan idiin sheegay waxa ay dhici doonaan axadda galabti iyo fiidkii dhinaca iyo sbain hal kulan ayaa xalay dhacay kooxda girona iyo atletic bilbow oo is arkay waxaa laba iyo hal ay guusha ku raacday atletic bilbow spain dhinacaas jarmalkana hoffenheim ayaa afar gool iyo gool ku qabatay kooxda bayan liverkusen ciyaar dhacday jimcihii shalay laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay hoffenheim isxaaq bilfodel dhinacaas iyo horyaalka ingiriiska ee premier leaga ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaaraha galabta dhici doona waxaa ka mid ah ciyaarta dhex mari doonta manchester city iyo fulham brighton iyo southampton ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona sabtida maanta banley waxay la dheeli doontaa wolverhampton manchester united iyo watford ayaa caawa fiidka is arkaya westham iyo evertonna waxay is arkayaan caawa ciyaaro kale ayaa dhici doona axadda oo ka tirsan horyaalka ingiriiska kooxda liverpool iyo tottenham ayaa ah ciyaarta ugu kulul toddobaadkan habeen dambe ayayna dhici doontaa biri galabna chelsea waxay sarkayaan kooxda cardiff city natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda xubintii ciyaaraha waa naga intaa
codka macaan ee xiisaha kalgacal iyo iidlayare ayaan dhegaystayaal idinku madadaalinayna
kalgacalmidu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbiga yeexado ubinqaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato
codka halaasiga iyo heesta xiisaha kalgacal ee iidlayare dhegeystayaal waxay u dambeysay barnaamijkeena dhallinyarada oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac farasleh dhinaca iskudabaridka waa bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
meel